markana muqdisho qarax ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi uu ka badbaaday sargaal ka tirsan laamaha amniga sida ay sheegeen goobjoogayaal warkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qarax miino ayaa maanta agagaarka kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho lagula eegtay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya kaas oo lagu magacaabo korneyl maxamed daahir cabdulle oo ah taliyaha guutada ilaalada madaxda qaranka iyo hay-adaha muhiimka ah korneyl maxamed daahir ayaa xilliga qaraxa lala beegsanayay la socday gaadiid kolonyo ah oo ay leeyihiin ciidamada booliska oo marayay meelan ka fogeyn kuliyadda ciidamada jaalasiyaad sargaalka ayaa ka badbaaday qaraxa lala eegtay hase ahaatee waxa ay dad goobjoogayaal ahi sheegeen inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ilaaladii la socotay korneelka iyo dad shacab ah oo goobta ka agdhowaa kuwaas oo aan tiradooda la xaqiijin laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin qaraxa miine ee lala eegtay korneyl maxamed daahir iyo khasaaraha rasmiga ee goobta ka dhashay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho